Hay'adda Istaatikada Qaranka ayaa waxay si rasmi ah u shaacisay Warbixin Kobaca Wax soo saarka Gudaha dalka ee sanadka laba kun afar iyo labaatanka, taas oo muujinaysa in dhaqaalaha Soomaaliya uu kobcay afar dhibic hal boqolkiiba marka loo eego qiimaha dhabta ah, wuxuuna kobcaa xoojinayaa isbeddelka togan ee soo socday tan iyo laba kun sedex iyo labaatankii marka uu kobaca uu ahaa afar dhibic laba boqolkiiba. Agaasimaha guud ee Hay'adda Istaatikada Qaranka, Cabdisalaan Cabdiraxmaan Maxamed ayaa shaaciyay kobaca wax soo saarka Soomaaliya.
hay-adda istaatistika qaranka waxay si rasmi ah u shaacinaysaa warbixinta kobaca wax soo saarka dalka ama dhaqaalaha dalka ee laba kun labaatan iyo afar ama g d p gross domestic product laba kun labaatan iyo afar taasoo muujinaysa in dhaqaalaha Soomaaliya uu kobcay afar dhibic hal marka loo eego qiimaha ee dhabta ah ama real terms kobacani wuxuu xoojinayaa isbeddelka togan ee soo socday ilaa laba kun labaatan iyo saddexdii markaas oo kobacu ahaa afar dhibic laba boqolkiiba waxaana kobacan si weyn u horseeday ama mataqaanaa sababay koror ku yimid maalgelinta iyo sarukac ballaaran oo ku yimid qeybaha kala duwan ee adeegyada warbixintan waxaa lagu diyaariyey iyadoo la raacayo habraaca caalamiga ah ee s n a ama system of national accountis laba kun iyo sideed waxayna si qoto dheer u falanqaynaysaa qaab dhismeedka waxqabadka iyo waxqabadka dhaqaalaha marka loo eego qiimaha guud ama nominal terms g d p ga ama wax soo saarka soomaaliya ayaa lagu qiyaasay koob iyo toban dhibic sagaal bilyan sanadka laba kun labaatan iyo afarta halka sanadka laba kun labaatan iyo saddexda uu ahaa toban dhibic sagaal bilyan warbixintu waxay tafaasiil dheeraad ah ka bixinaysaa qaybaha iyo kharashaadka horseeday kobaca dhaqaale iyadoo xog miro dhal ah siinaysa kana ayna ka faa'iidaysan karaan hay-adaha siyaasadaha horumareed dejiyo hay-adaha kala duwan ee mataqaanaa dowladda federaalka ee soomaaliya ilaa dowlad goboleedyada iyo bahaweynta horumarineed iyo bulshada soomaaliyeed guud ahaan waxyaabaha dhaqaalaha kordhiyey waxaa ka mid ah kow maalgelinta raasumaalka ee kaabayaasha warshadaha iyo wax soo saarka joogtada ah ama gross fixed capital formation ayaa ahayd isha ugu weyn ee kobaca dhaqaale ka qayb qaadatay waxayna kor u kacday labo dhibic shan boqolkiiba kharashka qoysaska soomaaliyeed wuxuu macnaha g d p da ama wax soo saarka ku daray laba dhibic labo boqolkiiba waxaana taageeray xawaaladaha joogtada ah ee shacabku ka helaan qurbajoogta soomaaliyeed dhoofinta iyo soo dejinta oo loo yaqaano not exportis waxay hoos u dhigtay kobaca eber dhibic sideed boqolkiiba maadaama wax soo dejinta ay badnaatay ayna ka badan tahay wax dhoofinta dhanka wax soo saarka qaybta adeegyada ayaa weli ah tiirka ugu weyn ee dhaqaalaha soomaaliya iyadoo kobaca xoog u leh lagu diiwaangeliyey dhismayaasha adeegyada maaliyadeed iyo gaadiidka taasoo muujinaysa firfircooni kobaca dhaqaalaha soomaaliya waxaa sidoo kale sanadkan kor u kacay celcelis inta soo gala ee dakhliga qofka soomaaliga ah